runtii waxaan u arkaa wax aada muhiim u ah waana wax aasaaskeeda ay ahayd tallaabadii annaga aan qaadnay aan ku difaacayno xuquuqda bini-aadanka ee hindidii lagu xadgudbay ay ku xadgudbeen qolooyinkii burcadbareedda ahaa taas ayaan u dareemayaa inay tahay mid asal u ah in ay badbaado u ahayd dadkaas waa gartay waxaa jirtay dad hindiya oo lagu haystay soomaaliya dhowaan oo dad burcadbadeeda soo afduubteen ood adiga furdaamisay balna xasuusi arrintaa iyo saa u furdaamisay runtii waxay arrin ururo iyo urkutaallo leh waxaa jirtay doon laga lahaa dalka hindiya oo la oran jiray alco yani alcofa kana timid imaaraat alcarab oo ku socotay magaalada kismaayo in burcadbadeed tiradoodu ay gaaraysay ilaa tobaneeye ay qabsadeen dad hindiya oo gaaraya ilaa toban qofood arrinka waxay sameeyeen marka burcadbadeedkii markii ay qabsadeen waxay kula soo yani dhiisadeen inay la soo-aadaan hoygii magaalada hobyo ereadeeda meelaha ama dagaalo ku dhadhow oo ay islahayeen yani horey meel burcaddacaan uga ahayd oo islahayeen maarta waa ku badbaadi doontaa lakiin nasiibulaag sida aniga maamulka liigu dhiiba waxaan aada dagaal ugu jiray sidai aan uga badbaadin lahayn dagaaladaas ama aan uga tirtiri lahayn magaci foosha hore ee burcadbadeeda ay horey ugu caanbaxeen waana ku guulaysanay alxamdulilah waxaan sameynay aniga iyo ciidankayga oo iskaashadeena oo galmudug maamul dowla goboleed dowla goboleedka galmudug iskaashi iyo wadashaqeynna dhexmaray darteed ayaan tallaabadii ka daba tagnay oo aan kasoo badbaadinay ugu dambeyntii muddo sideed iyo afartan saacadood howlgal aan ku jirnay ilaa sideed kamida dadkii maxaabiista iyadoo marka hore laba aan kaga reebanay dekada meesha ay ku xirnay doonta aan xoog kaga furanay kadibna aan sideedaan dabagalnay dabagalkooduna waa ku guulaysanay ilahi waa noo fudeeyey afar sac kadib inaan gacanka ka xilligaas waxaad ku wareejisay mas-uuliyiinta ciidamada badda ee hindiya kala hadashay dad soomaaliya oo ku xiran hindiya xaaladooda horta ujeedada aan xoogga u saarnay inaan badbaadino hindidaas waxay ahayd inaanay noqon fal aar goosi ah waxaan ka cararaynay innaga soomaalida dhaqan ay leedahay waa dad aada u xeeriya humanity ama wax bini-aadnimada loo yaqaano waayahan dambe unbaa dhibaata ku dhacday dalkan oo dhibaatada kocday ahayd in bini-aadanka in laga ganacsado kooxo ayaa suuqa ay bilaabeen burcadbadeeda si aan magaceyna iyo sharafteena u difaacna ayaa horta lagu dhiirigelisa inaan xoogga saarna arrintaas aniga iyo dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanayna waxaan xoog iyo wakti badan ku bixinay oo aan maskaxdeyna muruqeeda isu gelisa dadka u badbaadi lahayn dadka aan kalena waxay ahayd inaynan noqon dad aargoos ku kacay waayo waxaan ogaa inay ku xiran yihiin hindiya dhalinyaro soomaaliyeed oo tiradoodu ay aada u fara badan tahay oo aan weliba ilaa hadda maxkamad qaarkood la saarin qaar ay ugu dhex dhinteen meesha oo ah inta aan maqlaayay ama maqalkiiga laba ka mid a inay tiibisha ugu dhex dhinteen xabsiyo la ii sheegay si aanay ugu muuqan arrintaas inay tahay aargoos oo haddii ay dhabowdo nimankaa burcadaana ay ku guuleysaan inay sii haystaan dadkaa masaakiinta aan dembiga gelin ee doonta ay kusoo qasaasheen keeni karta falal yacni hargegixiso iyo burcadnimo labada dal iyo dhibaato taariikhiyeedna dhexmartiin iyo ah dal aan walaa isku walaagsan laha dhaqan ahaan iyo yani diris ahaan oo hadda badweyntayadib baa noo dhexaysa marka alla waxaa ka cararayna ayaa waxaan xooga saarna inaan badbaadino markii ay dhacday inay gacanta noo soo gashana waxaa noo suura gashay inaan kala hadalno markaba waxaa jira ciidamada badda hindiya ay leeyihiin oo aan ku kulana xeebta hobyo oo aan ku wareejino maxaabiista waana kala hadalnay ninkii sarkaalka ah ee ka socday dowladda hindiya ciidamadeeda badda waana u sheegay oo waxaan u sheegay ujeedada u badbaadinayna inay tahay in ay irid u furto xal uheega dhibaatada dadka dhalinyarada ee soomaaliyeed ku haysta xabsida hindiya waana naga qaata talada sidoo kale waxaad kala hadashay safaaradda hindiya ee nairobi maxaa is dhahdeen waxaan u gudbinay markii ay igala soo xiriireen arrimaha ee yani maxaabiistaas oo ay aada uga walwalsanaayeen ayaan u sheegay in maxaabiistaas ay gacanteena ku jirto badbaadana ay qabaan aanan codsanayna in sidoo kale annaga shacabkeena ku xir hindiya ee dhalinyarada maxaabiista ah ayadana ay gacan ka gashaan si loo furgaamin lahaa taladaasna way naga qaateen waxayna ii ballan qaadeen inay codsigay u gudbin doonaan wasaaradda arrimaha dibadda sida aan filayana waa gudbo codsiga dhalinyarada ku xiran hindiya mumbai waalidiintooda iyo ehelkooda qaar ka mida miyaad aragtay maxaa is dhahdeen waxaa jira qaar badan oo aan xataa annagoo aan arkin waalidiintooda dhibaatada haysta awgeed lacago looga aruuriyo dalka gudihiisa ama dibaddiisa waayo qaar badan oo dhibaato xabsiga ay ku qabsato xanuuna ay ku qabsadeen qaar yacni caafimaadkooda aada u hooseeyo noocyo kala duwan xanuun ay ku dhaceen dad badan oo yani arrimaha ka walwalaaya oo samafalayaal oo aanan hadda koor kula xiriiraya jira facebookyada oo ayna laftooda gacan qaarna ay ku dhinteen marka kuwaa nool in loo gurmado ayay ahayd talo oo dad badan oo dhalinyaraha oo waxgarada oo caalamka daafadiisa ku nool ay galeen walow qaar ka mid a waalidiinta laftooda ay nagala hadleen arrinkan hadda ka hor inta aanay burdhicay falkaa burcadnimada oo ay dhowr jeer la weydiiyey waayo dadka ku xiran meesha waxay u badiyen deegaanada afduubku ka dhacay ee ay burcadu kula carartay dadku abtirsiyay u badiyeen marka that's why lagu kelisa laftirada inaan aada u interest gareyno inaan badbaadino dadkaas xaaladda dhalinyarada ay ku nool yihiin iyo waxa lagu haysto iyo dacwooyinka lagu soo oogay oo ay ugu weyn tahay burcad badeednimo maxaad kala socotaan horta hog ahaan inta aan hayno waxay tahay in dadkaas dhalinyarada ah lagu soo oogay falada burcadbadeednimo oo qaarkoodna ay dembiyadu yani ay sheegayaan dadka qaarkiis in yani lagu qabtay maraakiib ayagoo qaadna ayagoo kaluumaysanaa la qabtay si kala duwan runtii taa laakiin sharcigaa ka jawaabi doono oo annago hadda xogta ah yani inay dembiilayaal yihiin inaysan ahayn waxba kama dhigi karin waayo xog ahaan waxaan rajaynayaa haddii ay dad dembiilayaal yihiin xataa ay dembi galeen yani in sharciga la horgeeyo hadday ku caddaatana xukun lagu rido laakiin waxay xaq u leeyihiin aniga ra'yiga aan qabana ay tahay in dadkaas maadaama eed loo haysto laga garbaxo oo eedda meel la saaro oo sida caalamigaa loo waafajiyo haddii caafis loo fidin karan la cafiyo waayo waa dad dhalinyara oo dhibaataysan aqoon darri iyo waayo arrinxumo ay u geysay falalka ay ku kaceen haddayba jirto waayo hadday jirto waxaan ku talin lahaa aniga ra'yaana aan qabaa in yacni la siiyo jaanis ama fursad kale